أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah jenaraaladii ugu sarreeyey ciidanka yuhuudda oo ku dhawaaqay iscasilaad kadib fashilkii iyo guuldarradii ka raacday dagaalkii khaza taliyihii guud ee ciidanka sahaayanada iyo taliyihii qaybta koonfureed oo iscasilaadooda u sababeeyey howlgalkii fariidka ahaa ee duufaanta al aksa haddaba maxaan ka naqaan jenaraaladan iscasilay falanqayn ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah dowladaha silibiyiinta bariga afrika oo cabsi ka qaba in donald trump uu aad u dhimo awoodda taliska afrikom ee dagaalka islaamla dirirnimo ee uu ka wado geeska qaaradda maxay falanqeeyayaashu ka yidhaahdeen isbeddelka uu maamulka cusub ee maraykanka ka damacsan yahay afrika warbixin ayaad maqli doontaan sidoo kale faafareebka waxaan caawa idinkugu hayaa lacago boqolaal milyan oo dollar ah oo la sheegay in xasan gurgurte iyo qoyskiisa looga xanibay mid ka mid ah bangiyada qaaradda yurub maxaase ka jira in lacagtan uu gurgurtay muddo sannadaha ku urursanaya dalka jabuuti barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha garoonka muqdisho oo ku dhawaaqay shaqo joojin guud kadib xadgudubyo oga yimid shirkad turkiga laga leeyahay iyo kooxda riddada soomaaliya waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo xalisay khilaafaad ka dhex taagnaa jufooyinka wada tirsan beesha gaaljecel kadib munaasabad ka dhacda degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona andalus xarumaheeda wilaayaadka dalkana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
وادخلوا اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa jenaraaladii ugu sarreeyey ciidanka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay iscasilaad kadib fashilkii iyo guuldaradii ka raacday dagaalkii khaza taliyihii guud ee ciidanka sahaayanada iyo taliyihii qaybta koonfureed ayaa iscasilaadooda u soobeeyey howlgalkii fariidka ahaa ee duufaanta al aksa haddaba maxaan ka naqaan jenaraaladan iscasilay aan soo dhoweeyey walaalka faysal mahad oo barnaamijka igala qaybgelaya haye faysal bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman iyadoo guuldaradii ciidanka yuhuudda ka soo gaartay duulaankii khaza weli ay ka muuqanayso dhafoorada netanyahu iyo saraakiishiisii xasuuqa ka geysta deegaanadaasi ayaa laba ka mid ah tiirarkii ugu muhiimsanaa duulaankii lagu qaaday khaza ay ku dhawaaqeen iscasilaad war-saxaafadeedyo ay soo saareen ayay ku sheegeen ceebtii ka raacday fashilkii ku yimid ciidankooda taliyaha guud ee ciidanka yuhuudda gaalka lagu magacaabo hersi halevi ayaa warqadda iscasilaadiisa wuxuu ku yidhi ciidamada yuhuudda waxay ku guuldaraysteen waajibaadkooda ah inay difaacaan israa'iil wuxuu sidoo kale si cad u sheegay mas-uuliyadda fashilka ciidanka toddobadii oktoobar sannaddii laba kun iyo saddex iyo labaatan inuu isaga qaadanayo isagoo intaa weliba ku daray bashiir mas-uuliyaddan culus waxay ila jirtaa maalin walba iyo saacad walba bashiirow wuxuu intaa hadalkiisa sii raaciyey waxaan luminay dad badan oo naftooda waayey dagaalkuna wuxuu dhaawacyo iyo nabaro ku reebay askarteenna oo badan iyo qoysaskooda weerarkii toddobadii oktoobar ayaa si weyn u jahwareeriyey guud ahaan kiyaanka yuhuudda iyagoo sheegan jiray inay leeyihiin sirdoonka ugu sarreeya dunida taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda ee iscasilaadda ku dhawaaqay ayaa sheegay inay ku guuldaraysteen inay horay u ogaadaan weerarkan wax ka qabtaan ama ay ka hortagaan wuxuu ugu dambayn intii caddeeyey fadeexaddii ku habsatay iyo inay weli wadaan baaritaanno la xidhiidha qaabka weerarkaasi uu u dhacay islamarkaana baaritaannadu ay soo idlaan doonaan dhammaadka bishan janaayo wax yar kadib markii halafi uu ku dhawaaqay iscasilaaddiisa ee taliyaha taliska koonfureed ee ciidanka yuhuudda ee gaalka lagu magacaabo yaron filkenman ayaa isna ku dhawaaqay inuu xilka iska casilayo warqadiisa iscasilaadda oo lagu baahiyey mareegaha internetka si gaara barta x ayuu finkelman ku yidhi waxaan ku fashilmay toddobada oktoobar inaan difaaco galbeedka naqab isagoo weliba intaa ku daray bashiir guuldaradaydu waxay ku suntan tahay noloshayda weligeed markaan eegno dhinaca warbaahinta sahaayanada iyaguna waxay baahiyeen warar kala duwan ee waxaa ka mid ah kanaalka saddexiy tobanaad ee yuhuudda waxa uu ka warbixiyey silsilad iscasilaad ah oo ka dhexdhacaysa hoggaanka ciidanka yuhuudda waxaa horey loo shaaciyey in tiro mas-uuliyiin siyaasadeed ciidan iyo kuwo amni oo yuhuud ah ay qirteen inay mas-uul ka ahaayeen fashilka weerarkii toddobadii oktoobar ka hortegidiisa iyo sidoo kale badbaadinta afduubkii loo geystay boqolaal ka mid ah askartooda iyo shacabkooda daalimiinta ah saraakiishii hore ee xilalka iska casilay bashir waxaa ka mid ah madaxa waaxda sirdoonka ee ciidanka yuhuudda yuhuudka lagu magacaabo haron halifa ilaa iyo hadda ra-iisul wasaaraha ee yuhuudda ee benyamin netanyahu waxa uu diiday inuu qaato wax mas-uuliyad ah oo ku saabsan weerarka isagoo dhinac kasta ay ka soo gaarayso fariimo muujinaya fashilka uu dhex fadhiyo guuldarrada siyaasadeed iyo midda caskari iyo nacaladda si guud uga habsatay yuhuudda xaaqidiinta ah ee beni gentis oo ka mid ah axsaabta mucaaradka kiyanka yuhuudda iyo wasiire hore oo ka tirsanaa golaha dagaalka yuhuudda ee waxay yidhaahdeen taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda waxa uu mas-uul ka ahaa militari ahaan musiibadii dhacday toddobadii oktoobar dhanka hogaamiyaha mucaaradka israa'iil ee yuhuudka lagu magacaabo ya'iir labid ayaa ku baaqay in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay qaataan mas-uuliyadda fashilka iyo sidoo kale musiibada ku dhacday dadka yuhuudda ah islamarkaana ay iscasilaan aad buu mahadsan walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo dowladaha silibiyiinta bariga afrika ayaa cabsi ka qaba in donald trump uu aad u dhimo awoodda taliska africom ee dagaalka islaamnadiranimo ee uu ka wado geeska qaaradda maxayse falanqeeyaashu ka yidhaahdeen isbeddelka uu maamulka cusub ee maraykanka ka damacsan yahay afrika ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaynoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba warbixin uu daabacay wariye u dhashay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo martin blatt uuna dhuundaloola arrimaha bariga afrika kana soo shaqeeyey maxaahid dhowra oo ku howlan arrimaha qaaradda iyo sida maraykanka uu saameyn xooggan ugu yeelan lahaa waayihiisa dambe ayaa muujinaysa sida maamulka cusub ee saliibiga trump uu u doonayo inuu u yareeyo saamayntiisa caskari ee ku lahaa mandiqadda isagoo taa beddelkeedna u weecanaya dhanka dhaqaalaha doonayana inuu loolan xooggan la galo waddamo badan oo dhaca aasiya waxa ugu horrayntii warbixintana lagu bilaabayaa in taliska maraykanka ee afrika ee africom oo doonayo inuu yareeyo joogitaankiisa afrika isagoona donald trump markan si aad ah u danaynaya inuu tartan la galo waddamada ruushka iyo jiinaha oo dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba waayahan isku fidinaya qaybo ballaaran oo ka mid ah qaaradan sida warbixintu ay tibaaxayso gaal trump la taliyaashiisa midig ayaa doonaya inay beddelaan siyaasadda amniga ee maraykanka ee uu ku wajahayo iyo inay hirgeliyaan kuwo cusub oo ku saabsan tartanka shiinaha iyo xoojinta xiriirka dhaqaale ee waddamada afrika si meesha uu uga saaro saamaynta dalalkan loolanka uu kala dhexeeyo xukuumadda washington waa sida hadalka loo dhigaye waxa uu waryahan qoraalkiisa ku sheegayaa in maraykanka uu doonayo in mudnaantiisa afrika markan uu ka dhigo sidii uu u xayuubsan lahaa khayraadka ugu muhiimsan afrika dhuuntana uga qaban lahaa shiinaha oo hadda hela macdanta ugu badan afrika uuna dhoofiya dalalka ugu waaweyn caalamka ee dhaca qaaradda yurub khayraadka dowladda cusub ee saliibiga trump ay doonayso inay ka qaadato afrika sannadaha soo socda waxaa ka mid ah sida uranium saliid iyo gaaska dabiiciga ah colton luthium iyo macdanta kale ee loo isticmaalo solarka xukuumadda washington ayaa diiraddeeda ugu weyna saari doontaa dalalka dhaca bartamaha afrika halkaasoo ay cadaadis ku saari doonaan dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo si loo yareeyo howlaha macdanta ee shiinaha ee halkaasi islamarkaana loo kordhiyo iskaashiga amniga ruwanda iyo uganda oo ah waddamo ay dhex eegaagaan khayraadka badan laakiin colaadu ay yaraysay marka laga soo tago bartamaha afrika iyo sida maraykanka uu markan u doonayo inuu u soo celiyo wujuudkiisa waxaa lagu waramayaa in dhanka koonfur afrika sidoo kale uu maamulka trump doonayo inuu faraha geliyo halkaasoo sida aan ognahay muduxileedkii joe biden ay ku lixadsadeen awoodaha shiinaha iiraan iyo ruushka waxay warbixintu tilmaamaysaa in nidaamka cusub ee donald trump uu doonayo in koonfur afrika uu markaana la galo heshiisyo dhowr ah oo la xiriira khayraadka dabiiciga ah walow dhanka kale dhinacyadu ay ka dhexayso xurguf ku tacalluqda in dowladda koonfur afrika ee kiis ka dhannaha yuhuudda ay geysay maxkamadda waxa loogu yeero dembiyada caalamiga ah ee i c c haddaba haddii aan ogaanay loolanka dhaqaale ee uu doonayo in maraykanka uu la galo dalalka cadowgiisa uu u arko ee shiinaha iyo ruushka waxaa dhanka kale danihiisa ku horgudban waxyaabo uu ku tilmaamay khataro argagixiso taasoo warbixintu ay sheegtay in maraykanku ay muhiim u tahay inuu la tacaalo mujaahidiinta saaxilka afrika ayay warbixintu sheegaysaa inay yihiin kuwo had iyo jeerba ku horgudban masaaliixda cadowga xukuumadda cusub ee trump uu hogaamin doono afarta sane ee soo socotana la doonayo inay wajahdo dharbaaxooyin culus ee mujaahidiintaasi kaga yimaada haddiiba damacu kaga jiro dhulka galbeedka saaxilka afrika waxa uu maraykanku mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin uu arkaa khatarta ugu weyne ka imaanaysa jihadaas islamarkaana ku wajahan ganacsiyadooda dhaqaalaha ameerikaanka ah danaha dowladda maraykanka iyo danaha amniga qaranka maraykanka waa sida hadalka loo dhigay marka laga hadlayo bariga afrika maraykanka ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab u arka awood halis ku ah danahooda guracan oo dhan sidaa daraaddeed maamulka cusub ee saliibiga trump ayaa lagu wadaa inuu markan aqoonsi siiyo maamulka ashaarar dirarka ee isku magacaabay somalilan ugu yaraan tani waxay adkayn doontaa howlgallada taliska maraykanka ee afrika ee soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa lagu yidhi warbixinta dhanka kale maraykanka ayaa walaac ka muujiyey joogitaanka ciidamada etoobiya ee soomaaliya iyo kasii mid ahaanshiyahooda howlgalka cusub ee eyusum waxaana xogta warbixinta lagu sheegay in caqabad ay ku yihiin howlgallada maraykanka ee gudaha soomaaliya waxaa sidoo kale xukuumadda washington ay sheegaysaa in askarta etoobiya ay yihiin kuwo habacsan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab fursad u siinaya inay fuliyaan howlgallo waaweyn oo khasaaro badan geysta maraykanka ayaa sidoo kale ka baqanaya in ciidamada mujaahidiintu ay horumar ballaaran ka sameeyaan hanaankooda howlgallada dhanka kalena ay bilaabaan beegsiyo hor leh oo ka dhanaha danahooda waana cabsida ugu weyn ee hadda xukuumadda washington ay wajahayso dhinaca kale waddamada dhaca qaaradda afrika intooda badan ayaa hadda si aad ah uga baqanaya in taliska militari ee africom uu yareeyo saamayntiisa qaaradda si gaar ahaanena dalka kenya oo dharbaaxooyin culus in muddaha kala kulmayey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gunaanidkii dalal badan oo uu maraykanku saamayn ciidana ku lahaa ayaa hadda wadnaha farta ku haya waana kuwa si aad ah uga baqanaya in haddii nidaamka cusub ee trump uu ciidamadiisa kala baxo in harcad laga saaro qasriyadooda awooddana ay gacanta u gasho ururada ay dowladahaas ka baqanayaan ha noqdaan kuwo mucaarad ah ama kuwa jihaadiintuba الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisa dhexena waan isla soo gaaran dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaa aalab halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo xulannay xasan gurguurte oo la sheegay in lacago boqolaal milyan oo dollar looga xanibay mid ka mid ah dalalka qaaradda yurub warar soo baxay ayaa sheegaya in xayiraado maaliyadeed lagu soo rogay xasan gurguurte oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho iyo xubno ka tirsan qoyskiisa lacago boqolaal milyan oo dollar ayaa la sheegay in xasan sheikh looga xayiray dalka dibaddiisa xilli uu doonayey in uu ku kaysado mid ka mid ah bankiyada ugu caansan ee qaaradda yurub ilawareedyo ayaa sheegaya in bangi ku yaal dalka switzerlan lagu xayiray lacag cadadkeedu gaarayay laba boqol iyo lixdan milyan oo dollar taasi oo uu lahaa xasan sheikh balse ay ku qornaayeen magacyada qaar ka mid ah wiilashiisa iyo xigaaladiisa wararku waxay intaasi ku darayaan in lacagtan oo laga diray mid ka mid ah bangiyada dalka jabuuti loo xawilay bangi ku yaal magaalada jeneva balse saraakiil ka tirsan waaxda maaliyadda maraykanka ayaa amray in la hakiyo waxaana su-aalo la weydiinayaa shakhsiyaadka ay magacyadoodu ku qoran yihiin lacagtan boqolaalka milyan ee doolar ayaa la rumaysan yahay in xasan gurguurte uu saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku keysanayay dalka jabuuti balse uu hadda go-aansaday in uu dhigto bangiyada switzerlan oo caan ku ah in ay qabtaan lacagta madaxda iyo siyaasiyiinta qaaradda afrika madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa sanadadii lasoo dhaafay boobayey dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay wuxuuna ka sameeyey lacago malaayiin doolar ah oo uu u adeegsan doono arrimaha doorashooyinka sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha kooxaha mucaaradka ayaa horey u sheegay in xasan uu ku howlan yahay dhulboob iyo hanti uruursi iyaga oo ka digay in arrimahan ay halis gelin karaan shacabka soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirkadaha diyaaradaha soomaaliya oo shaqo joojin ku dhawaaqay maamulka shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha iyo dibadda ayaa si rasmi ah u shaaciyey in berri oo arbaco ah aysan jiri doonin duulimaadyo ay ka sameeyaan gudaha dalka iyo dibaddiisa war qoraal rasmi ah oo ka soo baxay dallad ay ku midaysan yihiin shirkadaha diyaaradaha soomaalida ayaa lagu shaaciyey in ay duulimaadyada ka wadi waayeen wasaaradda gaadiidka kooxda ridada iyo hay-addeeda duulista waxay sheegeen inay dhowr jeer gudbiyeen cabashooyin ku saabsan lacago xaddhaaf ah oo lagu soo rogay balse la dhegaysan waayey sidoo kalena ay waayeen wax jawaab ah sidaas darteedna ay go'aansadeen in berri oo arbaco ah ay joojiyaan duulimaadyadii ka bixi jiray caasimadda muqdisho iyo sidoo kale kuwii ka soo degi jiray go-aanka ay qaateen maamulka shirkadaha diyaaradaha ee soomaaliyeed ayaa yimid kadib shir ay maanta yeesheen ilawareedyo ayaa soo sheegay in ay jiraan lacago hor leh oo baad ah oo lagu soo rogay shakhsiyaadka gaarka ah ee ka baxaya garoonka muqdisho sida lasoo warinayo waxay arrintani saameyn ku yeelan doontaa boqolaal qof oo rakaab ah oo qorsheynayay inay dalka dib ugu soo laabtaan kuwo kale oo doonayay inay dalka ka dhoofaan ayay sidoo kale saameyn doontaa go-aankan iyo sidoo kale duulimaadyada gobolada dalka ee soomaaliya saddex iyo tobankii bishan januari ayay ahayd markii maamulka shirkadaha diyaaradaha ee soomaaliyeed ay soo saareen cabasho ka dhana shirkadda turkiga laga leeyahay ee faavori ee gacanta ku haysa garoonka muqdisho taasi oo ku soo rogtay lacago xaddhaafa waxayna shirkadaha soomaaliyeed dhibane u yihiin baadda shirkadaasi wasaaradda gaadiidka riddada iyo shakhsiyaad gaar ah oo isbaarooyin dhigtay madaarka caalamiga ah ee muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa imaaradda islaamiga iyo dowladda mareykanka oo maxaabiis isdhaafsaday war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu sheegay in iyaga iyo mareykanka ay isdhaafsadeen maxaabiis ay kala hayeen imaaradda islaamiga ah ayaa sheegtay inay sii daysay muwaadiniin amerikaan ah oo ay gacanta ku weysay dhankeedana loo soo daayey mid ka mid ah dagaalyahanadeeda oo ku xirnaa xabsi ku yaal gudaha mareykanka heshiis maxaabiis isweydaarsi ah ayaa dhex maray imaaradda islaamiga ah iyo dowladda mareykanka waxaana xabsiga laga sii daayey nin lagu magacaabo khaan moxamed halka imaaradda islaamiga ahna ay sii daysay laba muwaadin oo amerikaan ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah bayaanaad ka soo baxay hoggaanka guud ee ururweynaha alqaacida iyo farcyada mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam iyo jasiiratul carab oo lagu bogaadiyey guusha ay reer khaza ka gaareen maamulka gumaystaha yahuudda waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb waxaana ka guudmaraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen isbaarada shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah bashiir haddii aan markan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza xabad joojinta marinka khaza ayaa maanta gashay maalintii saddexaad oo xiriir ah waaxda caafimaadka ee marinka khaza waxa ay shaacisay in cisbitaalada marinkaasi lasoo gaarsiiyey toddobaatan iyo laba shuhada ah kuwaas oo lixdan isideed ka mid ah laga soo saaray burburka hoostiisa halka mid ka mid ahna uu u sheegday in dhaawac soo gaaray halka sidoo kalena cisbitaalada ay gaareen kontan iyo lix dhaawacya ah gurmadkan ay waaxdu samaysay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay shuhaadada guud ee khaza waxay sidaasi ku noqotay afartan iyo toddoba kun boqol iyo toddoba xubnood halka dhaawacyada tan iyo toddobadii oktoobar ee dadka reer khaza ay gaareen boqol kow iyo toban kun boqol afartan iyo toddoba xubnood maamulka gumaystaha yahuudda ayaa dhanka kale maanta waxa uu duulaan ku qaaday daanta galbeed waaxda caafimaadku waxay sheegtay in lix xubnood ay ku shahiideen halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kontan iyo saddex xubnood oo kale cudwaanka yahuudda ee daanta galbeed gaar ahaan magaalada jiniin waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha bulshada maanta waxaa si aad ah looga hadalhayay arin ku saabsan lacagta la sheegay in xasan gurguurtee looga xiiray dalka dibaddiisa kumanaan soomaali ah ayaa baraha bulshada iskula dhex qaaday warkan ku saabsan in xasan gurguurte lacago boqolaal milyan ah looga xiiray dalka switzerlan waxayna dadku badanaa muujinayeen sida madaxda kooxda riddada ay u boobayaan hantidii shacabka kadibna ay ugu shubtaan akoonno dibadda ah dadka ayaa arrintan siyaabo kala duwan u fasirayey waxayse ka wada sinaayeen in masdarka lacagtan ay tahay xoolihii laga xaday shacabka muqdisho qof lagu magacaabo awsad guure ayaa yidhi bilaahi calaykum lacagta ummadda soomaaliyeed ayaa iska leh waa lacagtii qabriyada iyo guryihii qaranka ayuu yidhi farxaan cali siciid oo isagana ka mid ahaa dadkii arrinkan ka falceliyey ayaa sheegay in lacagtan ay ahayd mid booli xaaraan ah oo xasan gurguurte ka boobay soomaalida waa lacagtii ummadda masaakiinta ah allah waa caadil ayuu yidhi qof kale oo la baxay yaaska ismaaciil ayaa isagana sidan ka yidhi arrinta tootal lacagta waxay ahayd afar boqol iyo lixdan milyan inta kale ismaaciil cumar geelle ayaa qaatay war soomaaliyey waad hurudaane hurdada ka kaca ayuu yidhi xasan cabdi maxamed qof ay ugu qoran tahay waxa uu isagana yidhi gurguurte ummadda allah ka qabto waayo xaas aan dhergeyn oo aan aqoonin ceebta xumaanteeda wuxuu rabaa in afar sano oo kale sii joogo si uu dhiigga soomaalida u jaqo ayuu yidhi xubintiina bashiir caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa xalisay khilaafaad ka dhex taagnaa jufooyinka shige iyo caafi oo ka wada tirsan beesha gaaljecel degmada buqa qable waxaa ku soo gabagaboobay kulan socday ku dhowaad toban maalmood oo lagu xalinayay khilaaf ka dhex taagnaa jufooyinkan sheegay caafi ee beerweynta gaaljecel oo wadadega deegaana hoostaga magaalada beledweyne kelimaad kala duwan ayaa goobta laga jeediyey ugu horeyn waxaa madasha laga akhriyey bayaan ay soo saareen labadaasi jufo bismillaahi raxmaani raxiim ujeedda heshiis kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka jufooyinka shiga jid farax iyo walaalahood jufada ismaaciil aadan ee ka wada dhashay beesha gaaljecel socdayna muddo sagaal maalmood ah ayna barbar socotay dowro sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada dhinac kana dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada buaqable shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka kooban laba iyo toban ruux oo dhaqan iyo mujaahidiin lahaa ayna u xil saartay wilaayada hiiraan una dhashay beesha gaaljecel goobjoogna ay ka ahayd wilaayada hiiraan shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey jufooyinka walaalaha ah khilaafaadkaas oo dhaqan dhul iyo dhiigba laha wadahadal dheer oo ay isu jiidjiid kadib waxa ay ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhaxeeyey waxayna uga heshiiyeen sidaan soo socoto kow waxaa laga xaal mariyey walaalaha reer shige tabashadoodii gubidda guriga waana ku daawoodeen toddoba boqoloo doolar lacag labo waxay ku heshiiyeen in loo celiyo walaalkii guriga laga gubay xasan ibraahim cali lacag dhan kun doolar kun doolar ah wuuna aqbalay saddex arrinta dhulka waxaa looga heshiiyey in deegaanka wardhabeel uu yahay deegaan ay muslimiinta leeyihiin maamulkeedana waxaa iska leh wilaayada afar in si wada siman u degaan tuulada labada jufaba shan in la dejiyo dadka dhulkana loo habeeyo jidadna loo sameeyo deegaanka waxaana la sameeyey jid shaaric ah oo la mariyey bartamaha tuulada balac iisuuna yahay lix mitir lix in sabada ceelasha laga fogaado dhismo kasta oo ceelasha soo galayna dib looga celiya boqol tilaabo toddoba waxaa loo xadiday dhulka la degaya oo aan la gudbi karin bari jidka raangaabo galbeed jidka ceel cali waqooyina soohinta ceelasha sideed muddada loogu guuraayo dhulka qaybta ceelasha saar iyo qaybta shaarica bari ka xigtaba waa soddon maalmood sagaal arrinta dhiigga waxaa la haleeshiiyey kuwii ka horreeyey toban ugu dambayn waxaa la farayaa dhammaan dhinacyada walaalaha ah in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyey ciddii jebisana lala xisaabtami doona wabilaahi tawfiiq
odayaasha labada jufo ayaa sheegay in ay ka hesheen khilaafaadkii ka dhex taagnaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walaalayaal wixii yaryarka ahay sidiiba hadda warqadda hore loo sheegay waa dhammaadeen hadday ma aragtay wax la kala tabanaa tahay hadday haq tahay waa dhammaadeen wixii hadda gedib soo baxane sidii kuwii hore ay ku dhammaadeen wanaagooda ayagana ku dhammaan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo Ee, waxaan caddaynaynaa annagoo odayaashii ah beelahaas walaalaha ah inay heshiiyeen arrintaana aanu ilaahay ka baryayn inay mar dambe nagu noqonin inay isdhex galaan inay horey sidii walaalo u ahayeen ay usii siyaadayaan sidaasaan ma aragtay aan raalli ka nahay saasayna noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال أرنتاس صور دعدي oo la soo loo sheegay waa sax waaye waa ahli heshiiye heshiiska la akhri oo bayaanka la soo saaray sax waaye muddo sagaal maalmood hadoor soo socotay sharci ah oo dadka la bigiis waa la soofeeya waa la soo soofeey hadda maanta la joogo saliin waaye bayaankana waa la soo akhri sida loo sheego waaye annaka beelan haddeen nahay odayaasha nabadaasaan qaadnay dadkan waa dad walaale ah oo dirsi ah marka hadda sidaasay arrinta ku saxan tahay hadda ka bacdin ilaahi nooma laawo ilaahi idankiis wixii hore dhac- u dhacayna waa laga soo heshiiyey ama naf ama maal eh arrintaasma saasay sax ku tahay bilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi alxamdulilah ilaaha mahadda iska leh heshiiskaas maanta meesha ka dhacay si oo haddii ilaa farax oo aad aan u qaadanay haddaan nahay odayaashii beesha aad aan u qaadanay markaan annaga qaadanina waxaan u qaadnay wixii naga dambeeyey waxaan haddii ilaaha ku dadaalaynaa aan ilaahayna ka baryaynaa in ay mar damba nagu soo noqonin aan ku dadaalaynaa insha allah haddii ilaah yiraa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah Ee, alxamdulilah ilaah ahmad iskala intaas ka bacdi uma intaas ka bacdi walaayada gobolka ayaa mahadsan intaas ka bacdi guddiga oo qaraabada an nahay oo gaaljecel oo ummaddan ka shaqeeya usa keenay oo hawshaan soo dheraan dheri ayaa mahadsan hadda wixii waa laga heshiiyey qoraalaa laga soo saaray intaa akhyaartii odayaalkii walaayadii gibi inta la soo saaray heshiiskaasaan raalli ku nahay intaas dabadeed waxaan leeyahay waxay yariiro waa dadkaad ay qaraaba yihiin oo waxay ka dhammaadaan kala jecel iyo ga- isqabsi iyo walaalnimo ayaa dhexdooda taalla wax ay usa qabaan ma lihin wax hadda maanta dhexyaala ma lihin walaalnimo iyo isqabsi iyo isgarabqabsi intaas waa wixii naga maqanna waa geysiini wixii joogan waa qaateen wixii yariiro waana waa baxeen maanta waxaan caddaynaynaa in heshiis nabad ah rag iyo bilcaan dhallinyarada waa culammada kulli cidda ay waxba u soqomin gacanta isgeliyaan allaahu akbar allaahu akbar orodkii adoogaan in la hubo caafimaadkiisa casuumada wixii noo sameeyey caani iyo hilib cashadii baruur lagu cunaa lala cajaa'ibi ol islaan mahaynina waxaa ciifadaas keenay cadow nagu riyaaqa inaad naga cishoomaa olqaboobi ceeb naga hurdaysooma celinayna xitintooda waa lagu cishtaa caana kaa daatay intaas waa caddeeyey handiin cadow u soo leexda cirka waa duqayn oo ku faariciidda waa weerar udrinkana culays lama aho caajis ila waa ilaahay handiin caasinoon iiska celin waayna cagajiid haddii aan ka nahay cadowga diinteenna ar ii maay casiin baarmadow calafka lagu helay iyo caaryaama iligaanahoo ceel kastaba jooga gabdhaheenna ayntale inay ceejinay gaala cardukada inaas cadowna leecaad ma kaa fuulo ise iyo intii sharo qabtiin diinta caawiyo caalanka gaari annugu ceebtiyaan soo carraqayni col wixii caalanka gaari ceebtiyaan soo car col wixii caalanka gaari col wixii caalanka gaari
ku adeegta uurfiyo oobi ehela aad tihiin isdhowro alifna waa qur'aan dhigan allana amarahey waa allah weyn addoomaan u nahay aadankii uumi ubadkiisa naga dhigi inaan u istikfaarsado awaamiir lisfaray waa allah nugu addoonsaday adduunyada intaan joogo oon iilka li'i geyn ifka aan ku noolahay wixii aragtidayda caqiidada saxdee in ummadan ummadan loo sheego awaamiir lisfaray waa allah nugu addoonsadaye aayadaha qur'aanka inaa uurka lagu haayo aayadaha qur-aanka inaa uurka lagu haayo awaamiir lisfari waa allah nagu addoonsaday axkaamtana ilaaliye of dhaha waxaan anficin reerka iftitaaxa hore waa intaasi ararta maansadan udaga ujeedadan lahay iyo abaartayda ajashiisa nimay soo gasho iilka loo qaaday asbaab looga dhigay ilin kalo ina adeerkiisa cuqdadeeda ebaday haddii uurka lagu haayo aanfawa adduunyada midaas ku arfaxo umalihin loo aariye asaga lama arkaa aan isweydiinno anfacana ma laga helin adduunku istariixeedo ajirna lagama helin oo ifmiga aabbaheed waayaa aakharana albaabyaha jannada ood in laga saara waa ognahay waxaa lagu arkaa aayadaha diinta sowma arag abnay aadam iyo waxay ishaaraysa watlu calayhim naba abnay aadam aayadaas waay sowma arag abnay aadam iyo waxay ishaarayso asbaabtahay u timid inay ahayd aadan ubadkiisi aakhirkina la eed aayadaha siday ishaarayse ibliis ha u adeeginaya waxaas ku arfaxaadaay akhribaad tihiin ehel dhashoon kala ag dheereen abti iyo waxaa liisu yahay eysin iyo aaya eedii aboo taa jirto sowma ogidiin ibliis ha u adeeginaya waxaas ku arfaxaadaay adeegsada ereyada macaan ina adeerow abti iyo adeerow isdhaha waxaan amrawa ee ergaannahay akhyaar iyo ogaas waa la idil yahay islaaxaanna u nimid ummadda ina liisu uur xaara abni iyo ammaan ina la hela waa ujeedkeenno ninkii umal aboota ee qaboos uurka ololaay ha adkaysta awal hore wax dhacayaan la eebsanin ilaahay dartiisna ha u aqbala inis ijaaboodo ajrin eebey ha u qoro laga abaalmariyey tihiin isdhowro ehelaa tihiin isdhowre ku adeegta uurfiyoobi ehelaa tihiin isdhowro ehelaa tihiin isdhowro
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay munaasabadda guddi u xil saartay wilaayada islaamiga ee hiiraan xalinta khilaafaadkan oo ka warbixiyey sida ay shaqada kusoo gebagabeeyeen bismillaah walaalayaal ilaahayaa mahad iskale iskugu keenkeena koomkan nisii nimcooyinkiisa faraha badan leh oo ay ka mid tahay nicmatul islaam wal-iimaan allahaas ayaa mahad iskale intaas kadib dadkaas walaalaha ah oo wada dhashay shigijid farax iyo nimanka ismaaciil aadan ay ahaayeen qalaafkoodana waxaas ka bilowday meesha la yidhaahaa wardhabaal deegaankeeda iyo wixii la xiriiro ilaahay falligayse sharaf leh reerreyn leh intii alxamdulilahi ka naxaankooda heed aad ayuu u farax gelisay ayaas ku dhammaaday ilaahayaa ku mahadsan ee kolba bayaankana waa la akhray intaas bayaanka ku qoranno in akhyaartii hadda uun alxamdulilahi labada dhinac aheed saytaay ay u fuliyaan annagoo muddo sagaal maalmood hawshooda ku jirton fulintaas aan alxamdulilahi la ogaano ka qayb ahaano intaasna waa ka ballansannahay haddiis ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal waxaan marka waana iyo war u soo celinaynaa qalaafkaas oo sagaal habeen muddadan loo fadhiyey oo laba jeer la tegay wardhabeel waxay ku heshiiyeen oon annagana u kala qornay oon koonjoogole ka ahayn annagoo dhexdhexaad ka ahay udhan dhasho beesha in wardhabeel la wada dego in ceelasha xaqooda la siiyo xoolaha ay cabbaayaan walaalaha na hor fadhiyo inay mar damba soo noqonin dhaqanxumadaas guryaha liskiigu gubaa dadka waxaan leenahay cadow cadow islaam midkaas islaamka ciddii wax dilayso ama wax soo gubayso waxaa laga rabaa cadowga islaamka oo cadowga ilaahay inas wax ka taro haadaa wabilaahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim labadii beelood oo walaalaha ay hortay la xusay waa dadkan hal beeloo hal oday isku dhali waaye guud ahaan muslimiin ka soka waxay yihiin hal beeloo odigoo u dhalay shayddaan unbaa soo dhex galay waxaan leennahay ilaahay nooma celiiyee labada beeloodna waan u mahadcelinaynaa si qurux badan runtii akhyaartii shirka daadihaynaysa oo walaayad u xil saartay ma dhibin ma ku dhibtoonin ma ma la jaa'ifaynin ma laga hor imaadan laguma amar diidin bal ayaga oon isu dhiibnay ayagaan nidhi waxaan idinka idinka dhexdhaceen odayaashii reerkan idinkaa ah waxgaradkii ah soo dhaqa bifadlillaahi ilaahayna waa u fudeeyey waana naga qaateen tobanka qodobo halkan laga akhrinayay bayaanka bayaankaas ayaga ayaa soo saaray annaga ma soo saarin walaayana ma soo saarin amar lagu amriyo sidaan u qor la yidhina ma ahayn waa wax maskaxdooda iyo garaadkooda iyo dadnimadooda ka soo go'ay waan ugu mahadcelinaynaa iyadaas sababtoo ah markaan wax ku wareejinay hadday dhihi lahayeenna waa isfahmi wayne colaaddaas waxaan ku tilmaami lahayn colaad guriga gashay carruurta gashay maxaa la yidhaahdaa wakhti dheer qaataan dhihi lahayn ma aheene indhaka kacayay ahayd shayddaan umaameeriyey shayddaankan ilaaha naga guuleeyey ayagaana sabab ahay labadan beelood akhyaartii ay argida u soo dirsadeen walaalayaal sidoo kale waxaan adkaynaynaa bayaanka ay soo saareen labada jufoo beeshoo ka dhashay tobanka qodobay soo saareen bayaankaas ayaan annagan ayadayna hadinnahay odayaashii shirka daadihaynaysay oo walaayada u xil saartay kana dhalatay beesha wax ay ka dhexdhaceen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan rabaa reetolkayow dardaaran yar warkaygama badno sidii walaala hore u sheegeen wax waa iska dhacayaan dadkana naf iyo shaydaan ayaa ku xiriiro waxa markay dhacaanna waxaa fiican in layska soo gaaro bayaanka hadda meeshan ka soo baxay oo quruxda badan leh oo hadda horteena lagu aqriyo ka kooban tobanka qodob waa aqbalnay annaga dhaqanaan isla nahaye shaqadii aan isla wadnay reerka dhexdiisa markay wax ka dhacaan aan iska warqabno ha lee soo waca war meeshaanay wax ka jiraan war meeshaan ha la imaado wax inay dhacayaanne waa jirta oo dadka shaydaan ayaa abliisa ku xiriiro micnaha mataqaanaa xumaanta u horwado insha allahu tacaala warkayga halkaas aan kusoo koobaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa soo dhoweeyey heshiiska labadan jufo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaaha ku mahadsan nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey alxamdulilahi rabbil caalamiin khilaafkii soo jiray ee shaydaanka meesha oo kabada dhigtay ee inuu dabka ka shida rabay ilaahigii noo damiyey ee galabta xafladeeda iyo wanaageeda aan u fadhinno ilahaasaan u mahadcelinayna alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahina hanoo sii ahaysiiyo Ee, waxa galabta hadda uun aan maqlaynay ee khilaafkii reerka odayaasha afkooda ka yeerayay ama ay sheegayeen ee ahaa in khilaafkii dhammaaday aad wax looga farxo wallahi maalmo ka hor wax un baa dadka soo gaaray laakiin galabta alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay sida hadda ay tahay ee carabkeena aan ka leenahay ilaahay tabaaraka wataala noo haysiiyo deegaankaasni mid barwaaqi iyo barakada allah nooga dhigo khilaaf iyo khayladamba ti u dambeyta allah ka dhigo ikhwaani jaakum allahu khayran annaga marka haddii aynu nahay hogaankii reerka waxaan soo dhoweynaynaa aana taageeraynaa insha allahu tacaala bayaankii aad soo saarteen aad ku ballanteen ballan in layska galane wax yar oo fudud ma ah sababtoo ah ballanta in la galo waa minadiin in laga baxana waa diin la'aan waxaan marka ku adkaynlaa insha allahu tacaala ballanta aad qaadeen iyo dardaarinka laysu jeedinayo dadkii la gaarsiinaa akhyaarta ay ku dhawaaqda insha allahu tacaala inay noqonin wax hoolkan ku eg ay noqoto wax la safriyo dadka loo geeyo la islaaxiyo ogaada qaraaboy hogaankii dhaqankow dadka hadda hogaankan iyo heshiiska hogaanka oo heshiiskan gaariyow qabiilka ama ummadda waxaad ugu taaliin ama qof walba dhaqan ah wuxuu qabiilka ugu yeelaa maxalku qalbiga dadka ugu yeela hadduu qalbiga hagaaga jirka kale wuu hagaagayaa hadduu asiga jirin yahayna inta ka dambaysa wuu jirraysiinaya jazaakum allahu khayran waxaan ku dardaarmayaa allah idin janneeye waxaa ma og tahay bilaadan aliyaha sideedaba soomaalida waxay dhahdaa carab iyo ilkaa meel iskulu jiro waan istaabtaan wax hadda uu kala ergayna ma laha marka xanuunkan waa wada taabanaya jazaakum allahu khayr waxaan leeyahay marka allah idin jarneeye in maaragta dadka hogaanka u tihiin oo maanta mogtahay liya iyo qaraabanimo aan la sheegaynin oo meesha laysu joogo nin walba ogyahay abti iyo aysin waan la dhehaynin ee hal familkaas eh, ee hal farta ah qadiidan dambe inaysa soo noqon insha allah hadduu ilahay iraado inay wilaayo soo gaarin dhaqanka sare ay soo gaarin labada qabiil ama labada jufo hooso oo ma ogtahay ilaahay tabaaraka isku deegaanka ka dhigay oo maanta uu isku xoolo darsan isku gaadiid ah isku dadnimo ah isku cadow ah maanta ma ogtahay inay iyagii gaala meesha u fadhisa la dareemi kara cadowgooda taagan yahay inay isku laabtaana waa nasiib darro waxaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayran in qadiidaas iyada insha allah aan ka waantowno oo mar dambe aysan ugu soo noqon insha allahu tacaala saad u qaadatay allah idinku fududeeyo ilaahay tabaaraka wataala u toobadkeenno istikfaarta aan badin allana aan shukrin insha allahu tacaala ilahayna khayrkana waafajiyo ilahu khayrkana waafaji ilahu noo naxariis allahuma ya raxmaan ya raxiim ya qawiy ya casiis ya jabir ya shakuur man laa ilaha illaa hu ilaahyo sifaatkaada asmaadan kugu baryaynaayo ilaahyo rabbi ya raxmaan ehelkaan barwaaqasi ilaahay u naxariiso ilaahay u naxariis ilaahay shaydaan ka qabo ilaahay daalim ka qabo ilaahay faajir ka qabo ilaahay kuwa xaq fahmo taageero ku dhinto lagu dilo ilaahay ka dhig ilaahay kuwa diinta difaac ka dhig ilaahay qulubtooda fur ilaahay walaa- wanaag iyo walaalimada galabta ay gaareen ilaahay mid ahaato sii jirto joogto ilaahay ka dhig ilaahay deegaanka barwaaqi iyo nabad nasiib ilaahay ceelasha kuwa durduro biyila nooga dhig ilaahay oo rabbi raxmaan qulubtooda kuwa isgaartay ilaahay ka dhig ilaahay qulubtooda u sufur ilaahay qulubtayna u sufur ilaahay oo jidkaan aan hayno hadda aan bilaabnin ee nabad islaaxa eh ee labada reer aan u qaadin tii janna ku gan ilahu ka dhig dulmigii iyo haanadii la galay ilahu dembidhaafkeeda ugu dhig ilahu dembidhaafkeeda ugu dhig waakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alcaalamiin asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeenna waxaa goobta kulanka soo xiray islamarkaana kelimaad u badnaa dardaarna madasha ka jeediyey sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaada islaamiga ee hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نعموين كتيرة بدن والله ونوغلي وأي كم تهمد أن قربت أفرد إنه وحفلة جنانة كواه مصالحة دي أنا سمين إني لبدا جفو وضع دلتي وكو وضع دلتي باشا قال جعل أنت كد بخياري وحن ربا دردارا دور قضبك كوبان إن عنده قضبك كوات وأن نفتي دي تينا بدرينسيني وإن ولا ليال وإن أغاتان إن لن عدو وحي هذا أن كان نمت oo musaalaxadan aan ka keennay waa in shucuur uu jiro kulligeen dadka meesha fadhiya dareen waa inuu nagu jiro inaan leenahay cadow cadowgaas ama waa ilmo aadam ama waa jinka qayb ka mid ah shayaadiinul insi wal jinni baa jiro ilaahay noo sheegay subxaanahu watacaala dareen waa inuu jiro cadow inuu jiro aabbaheen aadam iyo hooyadanna xaawa la collaytamay ilaahay tabaaraka watacaalana uu nooga digey aan maslaxadeenna rabin wanaaggeenna aan rabin inaan janno gallana aan rabin adduunka inaan qiime iyo ku noolaana wanaagna ma uu rabo haddii ilaahay loo taga inaan janno gallana ma rabo dadkiina mas-uuliyiinta dareema annaga nafafkeennan aan ka badbaadinno dadka aan mas-uulka ka nahayn aan ka badbaadinno waa inay jirto inaan dareensannahay inaan leenna cadow waxaa kale oo aan rabaa inaan idin xusuusiyo ikhyaari in aan dareenno nicmooyin ilaahay uu noo galo tiro badan inay jirto weliba qoyska aan galabta la fadhinno ama magaca guud oo gaaljecel wakhaasatan walaalaha degan reer hiiraan ilaahay nicmu idin siiyey nicmo ilaahay uu idin siiyey oo idin gaar ahaa jirta haddaadan xusuusana ilahay waa idinka qaadi doonaa ilaahay waa noo nicmeeyey baad iyo biyaba ilaahay waa noogu nicmeeyey ilaahay shareecuna siiyo diin islaam buuna siiyey raayatu tawxiid baa noo taagan dhulkaa dhan oo reerkaas degan yahay galabta meel qofku ooman yahay ma jirto xitaa hadday abaar dhacdo ilaahay wuxuu nagu nicmaystay oo ilaahay uu gooni noo siiyey in dhulkeenna biyo burqanayaan ilaahay wuxuu idinkugu nicmeeyey xoolihii aad lahaydeen oo idin siiyey nicmoolaydii aad lahaydeen oo idin siiyey maalin walba suuq bay idiin leeyihiin geelii baa suuq idiin leh arigii baa suuq idiin leh hadday neef lo ohu joogaa suuq idiin leh ilaahay tabaaraka watacaala nabadgelyu ilaahay idin siiyey ilaahay tabaaraka watacaala nicam tiro badan buu noo galay nicmooyinkan aan xusuusnaanno oo nabadgelyo oo wax loo dhiga aan lahayn buu ilaahayna siiyey gees iyo ka gees galabta qofka safraya oo naga mid ihi oo guri gaal jecel ku safraya khaasatan wilaayada hiiraan qof dakana qaba oo qof ka cabsanaya ma jiro bannaankaad seexanaysaan waxaan ilaahay u idiin galay oo ilaahayna siistay tolow xusuusta haddaan xusuusan weyno oo waxa ka shukrin weyna ilahay waa qaadi doonaa waadna arki doontaan qodobkaana waxaan rabaa inaan dareensiiyo qodobka kale oo aan rabaa inaan dareensiiyo waxaa weeye raggan mas-uuliyiinta meesha fadhiya waa in dareen uu ku galo nin yahow mas-uulka oo meesha fadhiya qofka mas-uulka ka ah danta ummadda ama dadkaa wada dhashay hadday tahay mid diimeed iyo hadday tahay mid adduunyo hadday tahay musaalaxay ummad la isu keeno hadday tahay qaraabadii in laga warqabo hadday tahay islaamnimadii xaqi la isku lahaa hadday tahay xuquuqdii jaarka iyo derisnimada intaba in annaga mas-uulkana qalbigiina geliya hadday tahay derisnimadii iyo wax soo dhaawacaya haddayna soo galaanna qofkii xalka laga rabo daawada laga raba in adiga tago ogow qof walbo annaga naga mid qodobka waa inuu qalbigiisa geliyo war qof yahow haddii qoyskaada ay wax ka halaabaan iyo haddii qoyska walaalaha wax ka halaabaanba aday kuu yaalin xalkooda iyo daawadooda haddii qof qoyskaada ay wax ka imaadaan oo qof kale walaalka ama qoys kale uu wax yeelo iyo haddii qof qoyska kale oo walaalaha uu wax leeyaba adiga dareensanow labadaba in adiga matashid oo aad walaalkoo tahay oo aakhirana aad janno ku raadsatay intaa waa inaan dareenno waxaan rabaa marka waxyaabaha aan raba inaan ku dardaarmo waxaa ka mid ah dhacdooyinka hadday dhacaan xalkoodannana laka rabaa intaysan dhicinna ka hortagoodannana laka rabaa dadku waxay leeyihiin hadee waxaan sheegna in cadow leenna cadowgaas afar sax wuu ka shaqaynayaa xumaanteenna wuxuu rabaa inay wax dhacaan wuxuu rabaa in la iskhilaafo wuxuu rabaa in la kala tago wuxuu rabaa in la isdilo wuxuu rabaa inay xumaani dhacdo wuxuu rabaa ilahay inaan la caabudin wuxuu rabaa diinta ilahay inaan la difaacin cadowga aan leenahay waxyaabaha dhacaya xuluushooda markiiba aan u degdegno bisurca si degdega markiiba waxa dhacaya inaan u degdegno intaysan dhicinna ardaasha waa inaan ka warqabno xumaawadaha waa inaan ka warqabno khayr maqabaha waa inaan ka warqabno midka doqonka ah oo talaxumaha waa inaan ka warqabno waa inaan u taaganna waa in mar walba qalbigiinna ay ku jirto wixii dhaca ama soo socdo aan dareennana waa in sida horeyba loo dardaarmay wilaayada iyo maamulka islaamigana la ishcaariyo la ogeysiiyo xaggana annaga aan u istaagno inaan xalinna laakiin fal xun wixii xumoo dhacay waa inaan xumaal kale ka dabageynin ikhyaaray dardaarankayga waxaan ku darayaa hadda heshiis baa dhacay warqadaas toban qodob baa noogu qoran waa la akhriyo dhagaheennaan ku maqlayni ilaahayna markhaati buu ka yaho waa ogyahay dadka muslimiinta oo maqli doonana way maqli doonaan oo way nala ogaanayaanoo markhaati bay ka yihiin waxaa meesha lagu gaaray aan ilaalino wixii meeshaa noogu qoran si dadnimo leh oo dhiiranaan leh oo qalbi fiyoobi leh oo ilaahay janna ka kasab leh aan u fulin hal qodob yuusan nagu soo noqon intaa ma isla qabnaa qodobka ugu dambeeya maxaa ku qoran waxaa dadkaan heshiiyey iyo wanaaggaan dhacay ciddii jebisa ama tillaaba ee qalbiyada wax u dhimaysa qaada maxaa noo qoran inaan iska qabanno soo nooma qorno waa iska qabanaynaa iska qabashadaan u wada jirno xumawadaha yaanan hiil u noqonin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allaahu man aawaa muxdian dembiile qofkii dumoo qariya ilaahay lacnad ha ku rida naxariistan allah ka foga nabigeena saasuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka xumaawadayaasha hadday doqon waa jiraan hadday xumaaniba dhacdo xumaanta dhacday ogow inaad tahay adiga qof muslim oo janno rabe ee markiiba aan sheegno aan ogaano aan ka wada shaqayno ikhyaaray marka warkayga intaasaan ku gabagabaynayaa ugaaskeenaan noo duceeyey ilaahay subxaana wa tacaala talada tawfiiqda hana haleeshiyo wixii aan ku soo heshiinay kuwii fuliyo oo ka dhabayaha ay naga dhigo wax dambe ilaahay naguma keeno hadday dhacaan oo ay naga dhacaanna dad fahmi karo oo waxaas xallisan kara ilaahay ha inaga dhigo dad u fuqoodo u sarreeyo oo wax badan fahmi kara ilaahay ha inaga dhigo dad jihaad ilaahay ha naga dhigo gaalo kuwii isu raacan nacaybkeeda ilaahay ha naga dhigo islaamka kuwii garab u noqda ilaahay ha inaga dhigo jazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu